magaalada baargal ee gobolka raascseer ayaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha degmada munaasabada ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka aqoon-yahano iyo waxgaradka degmada mukhtaar maxamed jaamac caato gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka degmada baargal ayaa codsaday in lala shaqeeyo waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta badan oo ii doortay inaan sii hogaamiyo degmada baargaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hadalkan hambalyo uga soo jeedinayaa kuna ammaanayaa guddoomiyihii hore ee degmada baargaal cabdiraxmaan cayna muuse oo degmada wax badan soo gaarsiiyey soo qabtay mashaariicdu haddeer inoo sheegayey kuwii tegey iyo kuwa taagan iyo kuwa soo socda waxaan leennahay guddoomiye baargaal waa ku tegi doontaa waxaad u soo qabatay qalbigay ku haysaa aqoontaadii dadnimadaadii ammaanaddaadii waayo aragnimadaadii intaba waxaan sugaynaa haddeerna inaan nagula shaqayso kaama maarmi karno degmadu mar koowaadii mar labaad baa ku baahan tahay anugu waxaan noqon doonaa guddoomiye cabbane qofka la tashada la fadhiista tixgasha waxa waaye waaye arag weeye waa khibrad nin khibrad badan weeye dhammaantiin waxaan lenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba xilka aan qabto ha liigu duceeyo hambalye ma rabo in ilaahay igu garab galo reer baargaalna waxay iga sugayaaninna in aan si daacada oo karti leh qaar ka mid a xubnaha goobjoogga ahaa doorashada ayaa sheegay in ay bulshada baargaal ku dayasho mudan yihiin waxaa sharaf weyn oo ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka guddoomiyaha gobolka iyo madaxda gobolkaba ay ka mid tahay guddoomiyaha urka haweenka labaatankii bishaan baan soo galnay baargaal waxaannu caawana waa labaiyo labaatan weeye labadaa maalmood waxaan ku soo gebagabaynay shaqadii degmada baargaal ee aan u soconnay guul bay noogu dhammaatay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa aad iyo aad baana ugu faraxsannahay inaan soo gebagabayno shaqadii baargaal guddoomiyii hore degmada wuxuu ah hoggaamiye degmadii buu joogaa waxaan ka codsanayaa inuu gacan siiyo guddoomiyaha cusub haddii lahaydmo golaha deegaanka war golaha deegaanka waxaa laga rabaa mudnaan ha ka dhigannina mooshin markaasaa leeyahay degmooyinka buntland baan ka hadlayaa horta mooshin waxaa la yidhaahdo waxaa ka fiican inaad wada tashataan iskaashi samaysaan waxaa la rabaa waxqabad baa la rabaa golaha deegaanku waxaa laydinka rabaa waxqabad shalay madaxweynaha buntland baa soo magacaabayey guddoomiyaha degmada waa laga gudbay maanta idinkaa dooranaya ninkaa caawa la magacaabay idinkaa doortay la shaqeeya oo golaha deegaanka iyo guddoomiyaha isku xirmeen runtii sida la tilmaamay caawa waa habeen taariikhiya waa habeen ay u dabbaaldegayno dib u curashada dib u doorashada degmada baargaal waa habeen aynu ma derdergelin maamul ku jirro iyo adkaynta iyo horu socodka dawladnimada aad iyo aad baan waxaan ugu mahad celinayaa guddoomiyihii hore oo halkan khudbad qiimo badan ka jeediyey xilka halkan si sharaf loogu wareejiyey shaqo badan oo la taaban karo halkan ka qabtay ilaa ay golihiisa deegaanku xildhibaanadiisa sharaftali ay guddoonsiiyeen shahaado sharaf shaqo sidoo kale waxaan ducooyi hambalyo u dirayaa guddoomiyaha cusub mukhtaar maxamed jaamac caato oo sida halkan laga wada xusay ahaa shakhsi mudan in la doorto xildhibaanaduna ku ammaanan yihiin isagana waxaan leenahay xilka allaha kuu fududayo waana kuu hambalyaynaynaa ka gobol ahaan anigoo ah guddoomiyihii gobolka sidaan ugu ballanqaaday maayirada degmooyinka gobolka raasi casayr waxaannu ballan qaadaynaa oo anuguaan ballan qaadayaa oo madaxda heer gobol oo halkan hay-adihii kala duwanaa ee dawladdu joogaan afkooda anoo ku hadlaya inaannu ula shaqayno si kastaba guddoomiyaha la doortay ee degmada baargaal ayaa waxaa hor yaalla wax ka qabashada adeegyada bulshada degmada baargaal iyo shaqooyin kale oo ay ka mid yihiin amniga